madaxweynaha dowlada somalilan iyo waliba uuse kormeer howleed uuse kaseeday xarunta wakaalada madbacada somalilan walibana meelaase diiran ahaan ka dhawaayana maareeyaha iyo maareeya ku-xigeenka madbacadda iyo oon ku hog warameen howlo muhiimka madbacadda qaranka markaasi hayta walibana uuse ha kormeereeya qeybo shalduwan ee madbacadda markaasi ka koobanta iyo shaqooyinka shalduwan iyo gobodayaan use oona ku hog wareysaday maamulka sare ee madbacadda qaranka tallaabooyinkiiyo gaadayan iyo waliba walyaabo qof soomi baahiyo markaas aasaasiga anbaahan in walaku gobda ankoreen cabdiraxmaan abees oo ah maareeyaha madbacadda somalilan iyo waliba uuse madaxweynahan ku mahadnagay kormeershi use oona sharaxaad ku bi walyaabo markaasan qabsoomi bismillahi raxmaan raxiim mudana madaxweyne ku soo dhowa xarunta wakaaladda madbacadda qaranka sharaf iyo farxad aan la soo koobi karin ayay maanta shaqaalaha madbacadda qaranka u tahay booqashada aa halkan nagu soo booqatay waa dhiirigelin waa kalsooni waxa ayna mara ka tahay imaanshaha halkan aad noogu timid shaqada iyo halbowlaha ay tahay ee ay qaranka u haysa madbacadda qaranku mudan madaxweyne maalintii koowaad ee aan xafiiska soo galnay aniga iyo maareeye ku-xigeenkayagu oo imminka laga joogo toddobiyo afartan cisho waxaannu magacownay guddi qiimaan cilmiyeysan ku samaysaa xaaladda madbacadda qaranka si aannu tallaabooyin si aannu tallaabooyinka aannu u qaadaynaa ugu salaysnaato xog rasmi ah warbixintii qiimayntaa oo ka kooban beyj ayaannu kuu haynaa oo aannu ku guddoonsiin doonnaa xaaladda madbacadda aannu ugu nimid wax badan ayaan ka qabannay dhiig joojin dhaqaale ayaan ka samaynay xagga kharashaadka shiidaalka mushaharaadka iyo agabka qaydhin sagaal mishiin oo fadhiyey ayaannu kicinnay shaqaalihii oo markii hore ay soo shaqo tegi jireen celcelisaan shan iyo labaatan ayaannu howlgelinnay boqolkiiba shan iyo sagaashan laba shifti ayaannu qaybinnay gelin hore iyo gelin dambe wax soo saarkii madbacadda ayaannu kor u qaadnay saddex boqol bersentejka maadaama laba shifti aannu ku aannu ka shaqaysiinnay mushaharaadkii ayaannu wakhtigooda ku bixinnay labadii bilood ee ugu dambeeyey iyadoo aanay cidina naga caawin shaqaale hoosaadka ayaannu mushaharkii u kordhinnay boqolkiiba boqol hiigsi fog ayaan ka leennahay mustaqbalka madbacadda afartan tallaabo ayaa ugu weyn uguna mudan koruqaadidda tiknolojiyadda daabacadda ballaadhinta awoodda daabacadda si xaruntani looga daabacdo dhammaan dokumentiska dawladda casriyeynta dokumentiska ay madbacaddu daabacdo si looga hortago kabeen abuurka dokumentiska iyo in aannu kobcinno aqoonta kalsoonida iyo farsamada shaqaalaha madbacadda si madbacaddu ay qayb uga gasho tartanka suuqa ee xorta ah ugu dambayn guul baan inoo wada rajaynayaa madaxweyne mar kalena waan kugu bogaadinayaa inaad nagu soo booqatay xarinta guud ee wakaaladda madbacadda qaranka madaxweynaha dowladda somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi iro iyo weybawsa maamulka iyo shaqaalo madbacadda ka bogaadiyey howlo qiimo leh iyo markaasan hayaan bulshada welibausa faray iyo si lama jibaaran dadaalsho waan ku faraxsanahay inaan maanta soo booqo oo soo kormeero sida ay u socoto howlmaalmeedka iyo shaqada madbacadda qaranka oo ka mid ah halbowlayaasha qaranka waxaan bogaadinayaa maamulka cusub ee madbacadda oo shaqadii madbacaddana dhaqaajiyey waxaan rajaynaynaa inay hawsha ay bilaabeenna ay sii socoto waxaan ku kalsoonahay markaan eegay ee qiimeeyey hadda in madbacaddu ku filan tahay dhammaan daabacaadda a u baahan yahay qaranku waxaana muhiima in dhammaan hay-adaha qaranku ay daabacaaddooda maadaama ay ku filan tahay inay halkan ka daabacaan haddii la yidhaahdo shaqadu waannu kormeeri doonnaa madbacadda qudha maha shaqada qaranku siday u socoto waa la kormeerayaa waa la ogaanayaa insha allaahu waxaan bogaadinayaa shaqaalaha sida wanaagsan u shaqaynayey ee aan ku soo arkay hoolasha kala duwan ee madbacadda waxaanan ku bogaadinayaa shaqada siday u bilaabeen siday u hayaan siday u socoto dowladda somalilan iyo weliba wade siday markaas lan horumaryo lahay adeegyada guud ee bulshada